booliiska soomaaliya waxay sheegeen in hoteelka ay kasoo badbaadiyeen dad badan oo isugu jira rayid iyo mas-uuliyiinba haddaba dadka la badbaadiyey ee weerarkaasi ka badbaaday waxaa ka mid ah wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada doctor aadan ow xirsi khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ayuuna igu waramay waa mahadsantahay sara aniga waxaan ogahay un dhinacii lasoo weeraray sida ay wax oga dhaceen baan ogahay inagoo ceshaha tukanay oo masaajidka ka dareeray dadka qaarna ay ku jiraan masaajidka hoteelka in laba daqiiqa qadarkood ah dhammayntii salaada ka dambe ayaa waxaa dhacay qarax weyn oo gelgulay aasaafkii hoteelka oo dhan daadiyeyna muraayadihii meelihii muraayadaha lahaa iyo daaqadihii intaa ka dambe waxaanu ogaanay in nala soo weeraray oo sidii caadiga ahayd weerar uu jiro argagixiso soona ay daba joogto argagixiso lug ah oo markaa dadka layn doonta sidii aanu oga baranay oo dubaadnimada ahayd dadka marka qaar ogaa meesha uu ku yaalo albaabka dambe ee laga baxo iyo qaar ay u sheegeenba way way israaceen waxaanu aadnay maxaa la yidhahdaa dhinaca albaabka dambe albaabkii dambe baanu jebinay mid markii aanu jebinay waxaa inoo furmay in uu qof ka bixi karo waa halal baanu dadka oga bixinay si aan isu buuranin dabadeed waxaanu galay qabuuro xayndaab leh beyr leh oo ku yaala meesha oo caan ah qabuurihii baanu daras maxaan ku raha isaga jiidnay xabad baa markaas socota hoteelka ka socota dadkii aan nasiibka u yeelan inay soo haleelaan dariiqan iyo dhaqaaqan aan usoo dhaqaaqnay dhinaca albaabkan dambe ayay xabadaas ku socotaa waxaanu albaab kalaanu nimi albaabka kale markaa waxaa jooga askar yaa dhinac kale ka joogta iska waardiyeynaysa hoteelka iyo wax ka dhacay askarti baan uqaylinay oo la hadalay oo dadkan dadka shacabka ahayoo kasoo baxay hoteelka weye albaabkiiba mar kale waan jebinay askarta oo markaana og sidaasaan ku baxnay oo waxaanu ku dhamaanay intayna saraakiisha dawladda ahayd waxaanu ku dhamaanay guriga guddoomiyaha sanadka guddoomiye cabdi xaashi ayaanu gurigiisa aqalka sare guddoomiyaha aqalka sare gurigiisa ayaanu ku dhamaanay wa mudane wasiiru dowle ayaa tahay adiga wasiirka amniga ayaa ku jiray xildhibaano iyo saraakiil kale ayaa ku jiray dad qurba jooga aqoon-yahano iyo siyaasiyiin maxaa ka socday hoteelka gudihiisa oo intaasoo dada isugu keenay
meesha waxaa ka socday shir maalintii saddexaad socday oo wasiirka amniga uu qeyb ka ahaa oo shir shaqo ahaa haddii ilaahay maayo shir siyaasadeedna ahaa waad og tahay oo dee siyaasiyiintu waxay kala matalaan wadiyo kala duwan dadkaas maxaa la yidhaahdaa wasiirka amniga iyo aniga iyo ganacsatadii joogtay iyo culimadii iyo aqoon-yahaniintii meesha ku shiraysay ah baa meesha shir shirar isdaba jooga ku lahayn maalinkii uu dhamaan lahaa maalinkaasoo ahaa wasiirkana wakti dambuuba yimid amniga anigu meesha waan deganahay marka shirkaas isagaa ugu socday wuxuu ka socday dabaqa labaad anigu marka nasiib wanaag waxaan joogay dabaqa hoose oo nin saaxiibka oo meesha igu soo booqday baan bareeg usoo qaatay oon la fadhiyay qaxwo la cabaayay marka uu weerar ku dhacay
intaan ognahay villa race hotel waxa uu dhabarka dambe ku hayaa oo aasaasba uusa uga fogeen madaxtooyadii goob aada loo ilaaliyo sidee ugu suurowday kooxaha weerarka geystay inay meel sidaasoo kaleeta oo madaxtooyadiiba derbigeedii saaran aada loo ilaaliyo inay ugu soo gudbaan oo qaraxyo iyo weeraro intaas la-eg muddo ilaa iyo haatan ay ugu jiraan ay uga dhacday
wallahi sida aan sheegay aniga waxaan ka jawaabi karaa su-aalaha qolada la weeraray un baan ka jawaabi karaa qolada weerartay meeshay soo martay iyo kuwii ka celin lahaa sababta ay ugu seexdeen isteersada waxa weeye waxaa la weydiinayaa jihooyin kale waa tahay mudane adigoo mahadsan wasiir waxaad bal iiga warantaa ma aragtay intii aad ku jirtay hoteelka ama xabadda idinku socotay ee qaraxyada wax dhaawacya ama dhimasho intaad ogtahay ilaa iyo haatan
ma inagu horta dhimasho waanu ognahay oo niman waaweyn baa dhintay oo la yaqaan oo ganacsadayaal iyo culimada ah oo dadkaas aan kuu sheegay ah iyo kuwo kale oo soomaaliyeed oo waardiyihii hoteelka waa dhinteen maxaa la yidhahdaa dad kale oo dhintayna waa jiraan kuwo kalena waa la ogaan doonaa oo waxa weeye ilaa iyo howlgalku intuu si fiican u dhamaado isbitaalada la tago lama soo bootin karo intaasaa dhimata lama dhigi karo anigoo sidaa idhi inagu ma aynan arag dad dhintay maxaa yeelay dadkii qaraxa uu dilayna way naga shisheeyeen qaarna masaajidka ku dhex dilay qaraxa qaarna dadkii albaabka iyo maxaanku irahdaa meelaha u dhadhow joogay bay ahaayeen meesha uu qaraxa ka dhacay ama dhinaca ha ka jireen ama dhinaca suka ha kasoo jireen laakiin inagu kuwii xabadaha ridayay bugaaga ahaana nama aanay soo gaarin qaraxana naguma dhicin oo qaraxa wax nama yeelin marka ma aynan arag dad qaba dhaawacyo yaryar oo ama muraayadahu ay didilaaciyeen ama maxaa la yidhaahdaa intii ay ku guda jireen baxsashada ama kufay oo wax gaareen ama haddii ilaahay maayo ay wax jeexeen waa jiraan laakiin dad ay argixisada wax gaarsiisay inagu maynan arag labadaa daqiiqo oo udhexaysay soo gelidoodii iyo qaraxa awgeed daqiiqadaha yar ee qaraxa iyo rasaaseynta idinku bilaabatay dad degan oo hotel jooga oo markii horeeto shirar qaarkood lahaa ayay dadka ahaayeen sidey wax isu bedeleen daqiiqada gudahood
hadee meesha qarax baa ka dhacay dadna dee waxa weeye waxaan waxbay door door bay arkeen oo oo igu kala cadayd meesha wax ka dhacay wax badan waxay ku xirnaayeen qofku meesha uu ka joogo hotelka dadkii qoralka ku jiray waxay noqdeen maaragtay kuwa ugu maaragtay xaaladda ay ugu adag tahay shirarka dalaqyada dadkii ku jiray sidoo kale qoladii barxadda oo soo xigtay impactiga qaraxa iyagana maxaan ku rahdaa waxay la kulmeen dhibaato badan waxa ugu nasiib fulanaa dadka qaraxana aanu ku dhicin dabaqyadan aan saarayn ee gudaha jooga isla markaana yaqaana in meeshaan qarax markuu ka dhaco sida ay wax u dhacaan oo waxyaabaha soo xiga iyo sida ugu sahlan oo looga looga baxsan karo ilaa iyo haatan maxaad ka maqlaysaa hotelka inkastoo shalay ama xalayba laidinka soo badbaadiyay haatan maxay yihiin wararka idinka soo gaaraya
hadee inagu dawladdii baa nahay waxaanu ognahay in operationki u dhamaaday markii laga reebo in aada u yar oo ama hal argagixiso ama wax maxaan ku rahdaa lamid ah oo aada u yar oo hadda la isolate la isolate gareeyey oo la karantiinay dhinacyada laga taagan yahay oo operationki intiisi kale u dhamaaday laakiin guud ahaan uusan dhamaanin oo aanay meeshii u ahayn meel badbaado waa inay shacabkii galaan ama maxaanku rahdaa maaragtay gaadiid kale uu aada aan badbaado u ahayn marka waxaa la dhihi karaa hadii lasoo koobo operationkii waxaa ka dhiman in aada u yar laakiin maxaa la yidhaahdaa culeyskiisi waa u dhamaaday